iyadoo dhageystayaashu waxay la soo dareemaysaa war xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo adeer meesha nimankaan dagaalaya habeenkii kow iyo tobanka saac soo qaadeen dagaalka isaga dhowr joora lagu jibiyey kadib kadib ciidan gurmud ah ayaa u yimid dagaalkaasi adigu kolkii ugu dambeysay oo waagii u geliyay labadii saac ee subaxnimo aya ayaa maaragtay dagaalka u istaagay annaga ciidamada ayna iyo ciidamadii xeebta dalka iyo wixii oo dhan magaalada hadda waxay ka fadhiyaan kaabigay ugu jiraan ayagana magaalada waa ka baxeen geesta kale ay ka fadhiyaan annaga marka uu dagaalka gabagabadii oo ahaa ayaa ka baxnay aniga iyo guddoomiyaha iyo ciidamo ila socday oo istaafyada ahaa kadibna dhowr joor ay na soo weerareen oo iska caabinay wax dhib oon qabna male dadka meelaha dhahaya waa la qabtay iyo waa la qalay iyo waxaasi waa kutiri kuteen wey wax ka jiray wax malaha waa nabad qabnaa dagaalkana weli hadda waa waa waa waxa weye magaalada sii haysan maayaan daacadaha lagu soo koolle
mudane wasiir adiga ayaa xogogaal ahaa leego adiga ayaa ku sugnaa marka bal waxaad inoo faahfaahaysaa qaabka ay wax u dhaceen dagaalka xaguu ka bilowday dagaalka adeer magaalada dhanka bariay ka soo galeen nimanka niman aad u badan bay ahaayeen waa mudda ilaa kow iyo tobankii saac ilaa waaka beriyo dagaal ka socday ciidamada amisom xaggooday kasoo tillaabsadeen adigu kolkii dambe oon meydkooda meeshuu wada daadsanaay meesha lagu lagu baabiiyey marka wixii kaloo dhimankarma waa dhinteen waktigoodaa dhamaaday hadda magaalada laisku haystaay oo mardhow waxaan filanayaa in la ciribtiri doono
taasoo usoo laabanaynaa wasiir qaabka shabaab ay ugu suura gashay in xaruntii amisom ee leego ay la wareegaan maxay tahay qaabka ugu suura gashay waxa weeye ciidanka wuxuu ahay kun iyo shan boqol shan boqolna bkm ay kuwa ugaysnaayeen haddee marka dhanka amisom ay jilikii wixii kasoo tillaabeen qaabka xerada amisom ay kusoo galeen sidaa wey guddoomiye ku-xigeenka leego meeshuu ku dhintay guddoomiyihii aniga waayay iyo ciidamadii ila jooga waxa meesha ka baxay haye xaggeed u baxsateen marka haddee wadankaa kala naqaana wadanka waa wadankaa ku dhalanay meel dheer ma aanan tegin adigu magaaladun baan ka baxnay meel hawd oo magaalada afteeda aan galnay dhowr joor ay ugu soo weerareen waa la iska dhiciyey soo daysay siro waayeen dad badanna waa meeshay ugu dhinteen kadibna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gurmud noo soo diray halkaas ayaana nagala soo qaaday annaga kolkii ugu dambey waa tahay qorshihiina muxuu yahay marka mudane wasiir qorshaha soomaalida dhamaa meesha joogta ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo gurmud badan soo sameeyey oo xamar ka yimid taliyihii qaybta lix iyo labaatanaad seven seven iyo goobaanle janankii labadii jaran waa joogaan ciidamadii buutada lixaadna waa joogaan ciidamadaynina waa joogaan waxa dhama meesha iyadoo laskaashanaha la fadhiyaa leega daacadaha fooda nagu soo haysa gacanta dawladday soo gelaysaa insha allah waa tahay marka amisom gaar ahaan burundigii halkaa ku sugnaa iyagoo hadda qayb ma ka yihiin dadka abaabulka wada oo hadda doonaya in leego ay dib u qabsadaan wallahi kolkii hore meel udheer ayay ma fadhinin oo meel iidow jalaad la yidhahday fadhiyeen oo laba iyo toban kilomitr u jirta leego urur baa xagga fadhiyey meesha saldhigooda iidow jalaad iyagana hadda dagaalka dhinacooda ay ka wadaan waa waa aaday u gurmanayaan waa tahay wasiir soo lama dhihi karo ciidamada leego ku sugnaa way isdhigteen oo weli dad feejigan ma ahayn sababta sidaa loo yeela waa waa sidaas maya adeer laysma dhihi karo anigaaba hadda kula hadlayo xogta waxaan helnay sagaal saac oo habeennimo markaasna waxay waxaan maaragtay aan lahayn diyaar garoobaa lagu jiray kow iyo tobankii saac ay soo galeen haddee kolley waa wixii un hadda halkaasi meydkooda waa bilqan yahay wixii ayagana ilaahay u faray xaggayna waa ka dhinteen haddana kolley magaalada lasii haysan maayo wakti dhawaad maqli doontaa magaalada gacantaa lagu qor
saacaddaan aad ila hadlayso leegayaa ku sugan saacaddaan kula hadlayo jananada aan kuu sheegay iyo ciidamadoodii iyo taliyaha guudada ciidankiisii iyo ciidanka kufurgalbeedinta waa ku sugan yihin tirada ciidanka dawladda ka dhimatay aan kaaga warramayaa ee waxa la buubuunaya waxba kama jiraan weye ciidanka dawladda iyo ciidanka maamul goboleedka waxaan ka dhintay waxaan todoba qof meelaha ah islamarkaas ciidankan kaloo burundina kolley tiradooda hayno laakiin doorna waa la helayaa shabaabta ilaa boqol iyo somtig meesha waa ka taallaa meydkooda